taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba ku hadalan ah in dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ka hareeraysan dhungubaahyin bulshada ka dhaqan iyo ku wada shaqeeyaan ammaanka dalka gaar ahaan caasimada dalka si bulshadan dareemaan degnaan iyo sugnaan amni waliba saas oo kale taliska ciidanka booliska si ciidanka dheeradana in daraawalada wadow baawarta bajaajka iyo weliba saas oo kale biyeelada ku shaqeeyo degmooyinka gobolka banaadir dhungubaahyin iyo ka dhaqmaan awaamiirtaiyo hasaareen maamulka gobolka waaniyo isla haysadaan mootada iyo warqada saxde ee usisay maamulka si ammaankuusan nagada ku adag afhayeenka booliska soomaaliyeed cabdifataax aadan aadan iyo waliba usuku warbi awaamiirta iyo hasaareen digniinaha aan rabo maanta inaan u jeedino bulshada waxaa ka mid a kow dhammaan milkiilayaasha iyo wadayaasha gaadiidka gaarkaa iyo kuwa guudba waxaan rabnaa shan qodob wixii hadda ka dambeeya maanta inaan loogu dulqaada doonin inay ku xadgudbaan kow waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aanaan wadan buugga lahaanshaha gaariga taargo gaari aan labadaasi isku xidhan wadan inuu dhaqaaqa mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan nambar labo ma ahan buug waa wataa keliya arag maaha nambar lab waxaa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taargad dhammaan shuruucdaas nin walboo gaarile wuu garan karaa gaarigii lagu helo inays islahayn buuggiisa iyo jas nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari liddi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dadka nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaangashan yahay wasaaradda gaadiidka waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dadka dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaangashnayn wasaaradda gaadiidka gaarigii lagu arka inuu wasaaradda ka diiwaangashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka liddi ku ah oo aan shaqo ku lahayn soo baxay xukuumadda ee ku saabsanaa in la joojiyey guud ahaan mootabajaajka laga soo dejinayo dekedaha waxaa sidoo kale lagu darayaa mootabajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee lasoo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada muqdisho waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid liddi ku ah ammaanka iyo nabadda ummadda soomaaliyeed mana jirto mootabajaaj la aqbalaaya ka dheeri ah maadaama mootabajaajka ay keentay cuf iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka waddooyinka gaarka sidoo kale qodobka shanaad waxaa la mamnuucay in mootabajaaj howlgab noqotay sidoo kale mootabajaaj dhammaatay oo la dhigay meel la dhigay in mootabajaajkaas dukumindigii iyo xarafkii iyo magacii wixii ku qornaa mootabajaaj cusub lagu bedelo oo aan islahayn mootabajaajkaas jas nambarkiisa ayaa dukumindiga ku qoran haddaba ciddii lagu helo mootabajaaj duugowday dukumindiga inay u soo rarta mootabajaaj cusub oo aan ayadana jas nambarkeeda iyo buugga lahaanshaha mootada iswaafaqsanayn waxaa loo aqoonsan doonaa qof ammaanka liddi ku ah oo farsamaynayo waxyaabo qarsoodi ku ah sidaa darteed dhammaan waxaan idin xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna liddi ku tahay ammaanka dadyowga soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga digo waxay isku si u saamaynaysaa mootabajaadka baabuurka iyo wixii la mid ahba waxay isku si u saamaynaya inaad buuggoodana wadato jas nambarka iyo buuggana isleeyihiin carafka b lka nambarka b lka mootabajaajka iyo kalarkeeda iyo xarafka ku qoran iyo jas nambarka haddays islahayn waxaa ka imaan kala amni daro sidaa darteed waxaan uga digaynaa mootabajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas sugowka ammaanka waliba kaalmooyinku gaado korana bulshada oo suubiyaan iska hirnaan waaniyo la shaqeeyaan qeybo shar duwan ee ammaanka degmooyinka